bismillahi raxmaani raxiim akheyrtana dhegeysanaysaa kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xuska maalinta haweenka adduunka ah oo lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle tababar ku saabsan ka hortaga khataraha ka dhashay fatahaadaha oo lagu qabtay jowhar maamulka gobolka hiiraan oo dib u dayactir ku bilaabay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyn maamulka macadka abu hureyra oo ka warbixiyay heerarka waxbarashada dugsigaasi hay-adda hormuud salaama foundation oo daq gargaar ah ku wareejisay hay-adda suheyda wasiirka caafimaadka koonfur galbeed oo xarig ka jaray cisbitaal laga hirgeliyey magaalada baydhabo xubnaha sarifka suuqyada ayaad maqli doontaan akhbaaraadka dibadda waxaad ku dhageysan doontaan doon siday muhaajiriin ka yimid wadanka jabuuti oo ku qallimantay xeebaha yemen
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
kale habeen wanaagsan qaartana dhegeysanaysaa in ku horeysa aad horraca qodobada aad ku dhegeysanayseen xuska maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle sida warkaasi ku faahfaahiso zahar cabdi xuseen hooyadu waa hogaanka nolol waana haraac qabow eedda maaris oo ah maalinta caalamiga ah ee habeenka adduunka ayaa waxaa si weyn loogu xusay magaalada tani jowhar caasimadda hirshabeelle munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiir dowlaha wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle agaasimaha xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar iyo habeen ka kala socday afarta xaafadood ee magaalada jowhar ugu horeyn qaar ka mid ah habeenkii kasoo qaybgalay munaasaba ayaa hambalyo u diray dhammaan habeenka soomaaliyeed maanta waa maalinta haweenka adduunka haweenka meel kasta uu jooga waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waa maalin xamaasadaysan waa maalin qiiro leh waa maalin xus iyo xusuus mudan waa maalin aan la dabooli karin waxaan maanta u hambalyeynaa haweenweynaha adduunka waa sideedda maalinta haweenka waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo hambalyo maanta waxaa idin kuuga hambalyeynayaa maalinta haweenka adduunka waxaa idin leeyahay sideedda maarso hambalyo hambalyo maalin weynihii sideedda maarso waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed waxaan leeyahay lambar marka koowaad annagoo ah haweenka dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka meel walba ay ku sugan yihiin caalamka waxaan leeyahay hambalya hambalya hambalya sideedda maarso hambalyaan idin leeyahay dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadoosan gaab iyo xildhibaan faadumo faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan haweenka waxawaaye qof kasta waa dareemi kartaa hooyadu waa macalin waa dhiirigeliyaha waa korisada waa maxaan ku rahdaye qofka keliya oo maxaan ku leeyahay qof kasta oo muwaadin ah wuxuu wax ku yahay waa hooyadiis hooyada waxaan leeyahay waajibaadka saaran waxay u badan yihiin inay gutaan ma dhihi karno inkastoo ay iska jiraan waxyaaba ay iska jiraan laakiin boqolkiiba boqol sanadada hadda dambeeyey oo colaadihii hooyadu ayadaa shaqaynaysay ayadaa dhalaysay ayadaa dadka waxbaraysay marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay waxaa kaloo halkaan aan uga hambalyeynayaa haweenweynaha adduunka meel walbay joogaan hambali hambali ayaa idin leeyahay maanta waa maalinteennii waa maalin qurux badan oo aan la soo koobi karin aan isugu imaanay halkan ayadoo farxaddeenna meeshaan kow iyo laba aan lagu dhihi karin waxaan leeyahay mar weliba mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo hambalyo agaasimaha wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwo iqro cumar maxamed ayaa dhankeeda ka hadasha munaasabadan aada ugu faraxsanahay in maantaan iskugu imaano maalintan aadka u muhiimka ah oo maalinta haweenka adduunka ah khaasatan haweenweynaha hirshabeelle oo maanta labadiisa gobol aan ugu dabaaldegoono anaga gobolka shabeellada dhexe hiiraanna maanta ay ka socda xafladii golaha ururka haweenka ay qabsanooyaan maanta aada ugu faraxsanahay anagoo wasaaraddii ka socno in aan barnaamijkan aa qabano waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta ay tahay maalintii haweenka adduunka haweenka waxawaaye waa markii dhan loo fiiriyo waxaa anaga awoodaan leenahay oo ah in aan nabadeentaa ka qayb qaadan karno dib u heshiisiinta aan ka qayb qaadan karno ugu dambeynna wasiir dowlaha wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwo sacadiye maxamed nuur sacdi buris ayaa sheegtay in ay kan wasaarad ahaan ka go-an tahay horumarinta habeenka hirshabelle burburkii dowladda ka bacday degmada jowhar dhibaatooyin aada iyo aada u fara badan tacadiye aada iyo aada u fara badan koo iyo toban saac gabar gabarsaar wadato inay cajiin u dirsata xataa waxay ahayd arin maaragtay oo halisteeda leh haddaan nahay haweenka soomaaliyeed gabadheeni sida ay ku nabadgeli laheyd ninka adiga ku qabo siduu ku nabadgeli lahaa walaalkaa kula dhasha siduu ku nabadgeli lahaa waxay ay tiir u tahay inaad hoos gasho dowladnimada haddii kala dambeyn iyo sharci la waayo intaanu qofa meel ma isugu imaan karto adoo labisan adoo maaragtay xarakoonayo adoo gabadhaadii ay jaamacad kuu dhiganayso dugsi hoose dhexe kuusoo dhammaysay waxaan ku heli karnaa ama aan ku horumari karnaa aqoonta gabdhaheena maadaama annaga aan nahay hooyooyinkii booska bannay lahay sanad waliba marka la gaaro sideedda maarso waxaa caalamka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee habeenka adduunka tababar ku saabsan kahortag khataraha ka dhasha fatahaadaha ayaa lagu qabtay magaalada jowhar wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar ku qabatay tababar muhiim ah oo ku saabsan kahortaga khataraha ka dhasha fatahaadaha iyo saameynta masiibooyinka tababarkani oo ka faa-iideystay xubno ka tirsan hay-adahaas iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada rayidka magaalada jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaasoo lagu barayay sidii loogu hortagi lahaa waxyeelada ay fatahaaduhu u geystaan dadka iyo deegaanka ugu horeyn waxaa madasha ka hadla qaar ka mid ah bulshada kasoo qeyb gashay tababarkani oo ka kala socday qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ayagoo sheegay in tababarkani muhiim u yahay sidii ay kaga hortagi lahaayeen fatahaadaha webiga shabeelle geysto run ahaantii tababarkan waxaan ka faa-iidnay khataraha ay keeni karaan fatahaadaha ay sameeyaan webiga shabeelle dhibaatooyinka ay ku qabaan dadka degaanada jinka hoystiisa ah kuwaasoo mararka qaar sikadiisa ay ugu yimaadaan fatahaadaha uguna baahan micnaha in wacyigelin badan ay helaan inay helaan digniino fara badan run ahaantii tababarkan waxaan qiyaasaynaa inuu nolosha qayb ka mid ee ka qaadan doono oo bulshada ay wax ku fahmi doonaan anagana waxaan rabnaa sida anaga nala baray inaan bulshadayna ula laabano waxa anaga nala baray ama nala sheegay in aan bulshada ula wadaagno si markaas ay u noqoto aqoonta guud ee aqoon guud oo markaas laga warqabo khataraha webi shabeelle ama ee fatahaadaha ay keeni karaan sidoo kale waxaanu baranay markay fatahaadi dhacdo nidaamka ugu wanaagsan ee loo bulshada ay mari karto haddii ay noqon lahayd inay iskaashtaan haddii ay noqon lahaayeen inay indhaydhaystaan ama loo loo loo loo fiiriyo meelaha taaga ah ee fatahaadahaas dhacay aysan gaari karin si markaas ay mar labaad u qabanin qof barakacay inuu mar labaad sii barakaco marka run ahaantii cidda soo qaban qaabisay ee barnaamijkan soo daadahaysay midda sare iyo midda hoose waan ugu mahad celinaynaa tababarkan oo tababaray wasaaradda maareynta biyaha fatahaadda ayaan waxaana tababartay si biyaha loo hortaga lahaayey oo laiska difaac lahay markay biyaha ay dhacaan oo fasahaada dhacdo si loo hortag lahay ayna bareen annagana waxaan jeclinahay dadweynaha tuulada inaan wacyigelinno si wax loo hortaga lahay tababarka oo maanta oo noola siiyey wax badan oo aad iyo aad naaga maqnay ee hadda aad si fiican noola fahansiiyey ee adda maareynta masiibooyinka waa ku mahadsan tahay waxyaabaha oo oo ina fahansiisay anakana sidii oo wax noogu fahansiiyey inaan tuuladii oon gaarsiino dadkii oo bulshadii oon kasoo dhex baahnay waakantiin wax badan oo meesha laga faa'iiday in dadka maaragtay fatahaad hadday dhacdo gurmad loo fidiyo dadkii wax ay gaareen maaragtay gacan loo fidiyo maaragtay sidii biyaha markaas dhacayna looga samato bixi lahaa ee meeshan lagu bartay waana la mahadsan yahay waana la gudbi doonaa fariintiina markee qof walbaba meeluu ka socdaa uu ka yimid waana ay gaari doontaa meesha ay mudneed dhinaca kale madiine cadow oo ka mid ah golaha deegaanka degmada jowhar ayaa dhankeeda ka warantay muhiimada tababarkani u leeyahay bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada inay sii badiso oo maxaan ku idhaahdaa nawaaxiga jiinkan inta ku dhow saasoo kale tababarada ay u helaan waan codsanaynaa anigoo kamid ah nafsigayga guddiga oo maalintaya masiibooyinka hooyo wax badan soo joogtana ah wax ka og dhibaatooyinka maha ay ku badan yihiin amba ay ka jiraan waxaan leeyahay hadda aad iyo aadaan ugu mahad celinaa barnaamijkan qiimaha iyo qaayahale oo tuulooyinkaas keenta inta dhimanay in la gaarsiiyo wacyigelintu wax weyn waaye in dadku ay baraarugsan yihiin dhibaatooyinka oo webigu ku hayo ay og yihiin beryahan waxaa nagu soo badanaysa dadkii baraarugba male waagii hore taragaraamka haddou soo dhaco haddou magaalada kasoo dhaco ilaa miyiga waa gaari jireen waxaa joogeen odayaalaa jooga sii sheegi jira webiga waa yimidayey beled weynu soo socdaa beledweynaa nooga horad annaga nagu dowladdii aan garanaahon ognahay marka waxaa la rabaa dadka inay ciladaanta iyo waxaan ku idhi wacyigelinta iyo baraarujinta inay laga warhaayo aad iyo aadaadna u mahadsantihiin gabdho iyo wiilal ka yimideen tuulooyinka meeshaad ku naqon doontiinna waa inaad maanta inta waxaad ka hesheen casharadan aad idinkuna aad bulshada usii gudbisiin inta aan nasiibka aan u yeelan tababarkani ayaa la filayaa inuu wax badan ka tari doono sidii loogu hortagi lahaa fatahaadaha soo laalaabtaa iyadoo la xoojinayo dadaalada iskaashiga hay-adaha kala duwan bulshada ayaa loogu dhiirigeliyey inay qaataan doorkooda si wax looga bedelo dhibaatada fatahaadaha ee gobolka maamulka gobolka hiiraan ayaa dibadayaca tirur ku bilaabay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyn cabdifataax axmed ayaa noo faahfaahinaya iyadoo ay si isdabajoog ah isu soo taraysay cabashada kala duwan ee ka imaanaysa gaadiidleyda si gaar ah kuwa kaxeeya diyaaradaha ayaa maamulka gobolka hiiraan waxa uu dhagax dhigay dayactir ballaaran oo lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif si gaar ah qaybta diyaaraduhu ay ku cararaan cabdixakiin ibraahim afrax isduwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey nidaamka loo sameynayo dayactirkan iyo waxyaabaha dhaliyey in dayactirkan degdega ah lagu bilaabo garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyn maanta halkan waxaa ka wadnaa shaqo aad iyo aad u muhiimsan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne waxaan dayactir ku wadnaa raanweyga garoonka oo bedihii lasoo dhaafay aan wax dayactiri helin cabashan ay ka soo gudbiyeen diyaaradaha iyo kabtanada diyaaradaha annagoo ka jawaabayna cabashadaas ayaan waxaan maanta dayactir ku bilaabnay raanweyga garoonka dayactirkaas oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo unsos oo injineerka uu nagala joogo runtii shaqadan waa shaqo aad iyo aad u weyn oo shaqooyinkii la qaban jiray ka duwan oo aad u muhiimsan xil roobaada nagu soo wajahan oo laga yaabaa garoonka inuu saameyn uu ku yeesho annagoo middaasna ka hortegayno ayaan maanta dayactir ku bilaabnay garoonka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ayaa muddooyinkanba helin wax dayactir ah marka loo fiiriyo waddada diyaaradaha ay ku ordaan ee ranweyga maamulka macadka abuu hureyre ayaa ka warbixiyey heerarka waxbarashada dugsigaasi sida mar kale warkaani zahro ku faahfaahiso dugsiga abuu hureere waxa uu ka mid yahay dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada jowhar caasimadda hiirshabeelle waxaana wax ka barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigaha ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u bartaan magacayga ismaaciilaasin mucdiye madrasada qur-aanka kariimka ayaan ku bartaa waxaa ka mid ah tartamada axkaamta iyo diinta islaamka shanta tiirka islaamka oo kale fiqul mastarka iyo daata mustafiidka iyo inka badan baa bartaa markaan dugsiga galaa horta koo waxaan jiray shan jir waana ku cusbaa beledkao dhanaan ku cusbaa islamarkii aa laga keenay wadanka xagta iyo sacuudiya markaan dugsiga gala waxa alif lalaha xataa ma garanaynin macalimiinta baraa beereen allah eebe igama qaadee macalimiinta ayaa soo barbaariyey diinta islaamka ugu soo koriyey saa axkaamta u bartayna macalinku wuxuu noo soo bandhigay qur-aan tartamo lagu galaayo taragtimadaasoo haddaad ku guulayso ama kaalinta koob gelayso hataa waad marin ku helayso waxaan rajaynayaa inaan sida macalinkeyga oo kaleente inaan noqdo aan baran barac ma noqdo caruurta waxbaro waan ilma ilma yar oo dameer iyadana wan- aan wax baranin bay dameer wadoo iska galaan hadda baan leeyay ugu dambeysay dad oo ilma yar ah oo aniga iga yarba oo wax dhan cunug shan jil camal ah oo dameer iska wadanaya aniga alxamdulilah anigoo intii jidka warin waabay adhigta iga soo qabta dugsiga keen dugsigan waxbadan yaa ku barta magacaygu waa nijmacin dugsiga qur-aan ayaan ka bartaa tartamana waa galnaa marka hore oo dugsiga imaana anoo yar ayaa dugsiga keena heerka aan hadda joogana macalimiintayda ay soo gaarsiis alif aan haddana qur-aanka waan dhameeyay mustaqbalkii waxaan jeenaa inaan macalin dugsiga waxaan halkaa ugu mahad celinayaa macalimiintayda iyo dhanka kale maamulaha dugsiga abuu hureyra maxamed faarax ayaa dhankiisa ka warbixiyey kaalinta ay ka qaataan horumarinta xifdinta qur-aanka kariimka doorka aan ka qaadano waa door aad iyo aad u baaxad weyn Ee, ardaydu inta badan xiliyo ay waxay leeyihiin oo loo aqriyo kutubada axaadiista tafsiirka xiliyo loo aqriyay leeyihiin xiliyo oo waxay leeyihiin oo maadiga iyo waxyaabahaas ay bartaan xiliyo ay waxay leeyihiin oo ma aragta lagu tarbiyeeyo xagga salaada iyo cibaadada masaajidka habeenkii ilaa iyo maqrib ilaa iyo cisho halkaasaa masaajidkii baa lagu baraa tacliimta salaada sidaasaa ma aragta ee, wacyigelinta macalin walbo maalinta khamiista oo kale in eh, macalin walba ardayda mas-uulka uu ka yahay inuu maaragta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo diinta barashadeeda iyo in la dadaalo ayuu macalinka ka wacyigeliyaa sidaasaa marka aan ugu qayb qaadanaa in maaragta diintii barashadeedii ee ardaydii aad iyo aad ugu dadaalaan Eh, maxaa yeelay hadba eh, waxaan diirada saarnaa ardayda mas-uulkan ka nahay sida ay u waxbaro lahaayeen maamulka wuxuu ku qasban yahay wuxuu mas-uul ka yahay macalimiinta ardayda dhammaan ayuu mas-uul ka yahay marka waxaan mar walba aan ku dadaalnaa qaabkii ardaydii iyo macalimiintii ay maaragta tacliimta ay u kala qaadan lahaayeen culeysyada ugu horeeyo ardaygu mas-uulka aan ka nahay in maaragta waxbarashadiisa la ilaaliyo macalimiinta inay madrasadii ay soo xaadiraan inay wakhti walbo ay inta badan ay geliyaan ardayda aan diirada saarnaan dugsiyada lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ah ee ku yaala magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle ayaa door weyn ka qaata horumarinta diinta islaamka hay-adda hormuud salaama foundation ayaa deeq gargaar ah ku wareejisay hay-adda suheyda cabdicasiis xasan cabdulle ayaanu faahfaahinaya hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq gargaar ah oo loogu talagalay bisha ramadaan ku wareejisay hay-adda suheyda oo gacan ku haysa dad danyar ah oo aan awoodin waxay ku anfuraan cabdiraxmaan ibraahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa sharxay ujeedka gargaarkaani maanta waxaan ku faraxsannahay inaan soo booqanno hay-adda suhayda oo runtii u taagan taakulaynta aqoonta dadka taagta daran oo ka fikirta waxbarashadooda iyo inay kor u qaado maaragtay heerka noloshooda Eh, maanta oo barnaamijka eh, taakulaynta ramadaanka eh, waxaan ku soo booqanay eh, oo aan halkan keennay in l- lagu taageero eh, dad ilaa boqol qoys oo runtii la siiyo raashin kala duwan taasoo loogu talagalay inay kaga faa'iidaystaan eh, bisha ramadaan Eh, waxaan u rajaynaynaa eh, hay-adda runtii inay gaarto eh, eh, guul wanaagsan oo runtii siday ugu fikirayso eh, dadka danta yar Eh, hormuud islam foundationna eh, si joogto ah ayay eh, hay- hay-adani sohayda eh, u- u taageertaa Eh, waxaan rajaynaynaa in dadkaani ay ku kabtaan eh, ra- bishani eh, ramadaan ay ku kabtaan Ah, dhinaca kale gudoomiyaha hay-adda suheeda ayaa sheegay in sanad walba ay u taagan yihiin caawinta dadka danyarta ah deeqda maanta aan helay waxaa waaye siddeetan iyo shan qofood waaye waxaana loo kala qaatay haaf bariisa haaf bura haaf sokora kartoon baasta saddexle saliida qoys walbana sanad walboo la gaara saasay u qaataan shan iyo toban sanay qaadanayaan qoysaskan hadda meesha fadhiyo qoys kaloo dheeri maayo raggii shan iyo tobanka sana qaadanaya bisaa ku fadhiyo waxaana oo leeyihiin qaar badan oo jira caruur agoon leh qaar badan oo danyar ah aan waxbarasho haysanaa jiro waxaan ka codsanaynaa hormuud foundation inay mar walbo gacan noo lahaato dadkii la gaarsiiyey deeqda gargaarka ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation ama hadda iskale ilaahayga subxaana watacaalka waxaanu mahad celaynaa hormuud salaama foodheeshi oo shan iyo toban sano raashinna sii haysay deeqda aan helnay toban iyo shan sano aan qaadaynay waxaa waaye bur bariis sokor saliid baasto ayu nuuc ay nasiyeyda sanad walba hormuuddaas ilaahay kor ha u dhigo ilaahay hoose kala yaabo gargaarkani oo ka kooban qaybaha kala duwan ee raashiinka sida bur bariis sokor iyo timir ayaa waxaa la gaarsiiyey dad danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ayaa xarigga ka jira cisbitaal laga hirgeliyey magaalada baydhabo waa kan cabdiweli axmed oo noo faahfaahiya munaasabadda xaraka jarka cisbitaalka cusub ee afia hosbital islamarkaana laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada madax ka socota maamulka koonfur galbeed ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha cisbitaalka afia hosbital iyo sidoo kale marti sharaftii ka qayb gashay munaasabada xarga jarka cisbitaalka cisbitaalka baahada koonfur galbeed shireediye makaafidoona soomaali dhan iyo maylaarahay rajeeyana qeybo badan oo maylaarahayso inti la furo la rajeeye kankii koowad layu xamarna hooba may hoobal maylaarahayso kan hirgelino ku dhammaana usiina gudubi doona gobolada kale sida boqol igedana andaran hooba alla era insha allahu laakiin kankii wujugi koowada hoobna niimahadii dadkii oba nin weerdhada doonaan may rajeeyay dhalinyaro fara badan oo maylaaraayos wadanka dibadiis walha ka baratiya ku qeyb qaadadaas isbitaalku afia yona sida ana rajeeyow wakti badan juhdi badan iyo hageliyan walbarashada deegaan iyo walhambaradan eedaan ka mahadsanyin sida fayl iyo haniinla ajiiban dal i dibada ka koobanyi isbitaalku sida isinba ku araga doodan
meedanka faraxsana geekinyan ee kunagada furitaanka isbitaalka magaaja ilero aafiye aafiye horta dhanki aafiye adun inta ka taalalan ken kasaan af sawaahili ah fiyawan alka jeeda isbitaalka magaaja iba fiyawan ah minka oo wasaaradda caafimaadka kenya inka wiin deganta haruntii ee aafiya house yaa lera minka caafimaadka yaa lera markuu minka kansi minka caafimaadka uu isbitaal shilaysma marka ciidanka faraxsana dadkii oo abaabuli investmentka suubi ini oonay tohay xeerka oo adeega caafimaadka mari barlaadan hayta koran qaadan kisto darajada koran qaadan marka ana u ka hadalaw khaasatan bangiga daryeel bank n weli mar lamaad maylaray mahad celiyey maylaray afia hospital unuuna wal alla walaagay oo garab eh wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saciid axmed cali oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in cisbitaalkan uu yahay mid wax badan ka bedeli doono islamarkaana bulshada u adeegi doono
salaan kadib maantay waxaa saakay farxad iyo reenreen gaar ay noo ah inaan qeyb aan ka noqono munaasabadda xarigjarka cisbitaalkan cusub ee magaalada lagu soo kordhiyey cafiya hosbital oo ah hal abuur iyo iyo initiative deegaanadan koonfur galbeed kusoo kordhay si gaaraan magaaladan baydhabo gaar ahaan qeybta caafimaadka waxay tusinaysaa nabadda waxay tusinaysaa amniga waxay tusinaysaa xasiloonida deegaanada dowladda koonfur galbeed in dad ganacsato ah oo isugu jira dad gudaha dalka jooga iyo dad dalka dibadiisa ka imaaday in dalkooda ay kusoo noqdaan oo ay dalka ay maalgashadaan nabad iyo dowladnimo ku imaaday haddii aanan dowladnimo aanan jiri lahayn dhammaanteen maanta meeshaan ma iskugu imaan lahayn marka si gaaran ugu mahadnaqayna dadkaasi ganacsatada ah kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda ka imaadaba oo halabuurkan ganacsiga ama halabuurkan caafimaadka la imaaday maalin markii ugu horreysay oo cisbitaalla nuucan oo kalea laga hirgeliyo magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka maamulkaasi waa hagaag dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo zahra
haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba malyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba malyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanayaa labaiyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanayaa shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar waa hagaag dhegeystayaal guutaan xubintaas ay ugu dambeysay warka habeenimo aad kala socotay raada heesanaa idiin akhrinaysa anigoo xaliima tan intaa ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo